mahadsaned haashim cabdinaasir dad ku shahiiday duqaymaha yahuudda ka wado marinka khaza iyadoo muqaamada falastiin ay war ka soo saartay weerar lagu leehay askar yahuudda oo ka dhacay isla marinka khaza diyaaradaha gumeystaha yahuudda ayaa saacadii lasoo dhaafay duqaymo ka fuliyey goobo kala duwan oo ka tirsan marinka goodoonsan ee khaza kuwaasoo sababay shahiidka iyo dhaawaca dad hor leh oo shacab ah mid ka mid a suxufiyiinta ka soo warramay jida khaza ayaa ku warramaya in toban qof oo rayid ah ay shahiideen kadib markii ciidamada gumeystaha yahuudda subaxnimadii hore ee maanta arbaca duqaymo xoogan la egteen teendho ay ku noolaayeen dad barakacayaal oo ku taala deegaanka almawaasi ee galbeedka magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waana meelaha ugu badan ee sida daran loogu xasuuqo ehelkeena muslimiinta reer falastiin dhakhaatiirta cisbitaalka shuhadaa ul aqsa ayaa shaaca ka qaaday in nin falastiini ah iyo wiil u dhalay ay ku shahiideen duqeyn diyaaradeed oo yahuudda ka geysteen guri ku yaala magaalada deyrulbalax ee bartamaha marinka khaza koonfurta marinka khaza iyana waxaa laga soo sheegayaa shahiidka laba qof iyo dhaawaca tiro kale oo shacab ah kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuudda ay duqeeyeen teendho ay ku jireen dad barkacyaal ah oo ku taala galbeedka magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza habeenkii xalay siddeed ruux oo rayid ah oo ay ku jiraan laba carruur ah ayaa ku shahiiday in ka badan soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn cadowtooyo ay ciidamada gumeystaha yahuudda la beegsadeen guri ku yaala xirada qaxootiga ee shaadi ee galbeedka magaalada khaza siday kusoo warrantay wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee wafaa howlwadeenada caafimaadka ee ka howlgalay cisbitaalada khaza ayaa soo sheegaya in lix iyo toban qof oo shacab ay ku shahiideen duqaymo cadowga yahuudda ka geystay deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka khaza tani waa berigii maanta arbucaa sidoo kale abuu cubayda oo afhayeenka muqaamada falastiin ayaa ka hadlay kamiin daraad lagu leeyay askar yahuudda oo ka dhacay magaalada beyt xanuun ee waqooyiga marinka khaza isagoona wacad ku maray waa abuu cubayda inay sii wadi doonaan beegsiga iyo dhiigbixinta cadowga yahuudda afhayeenka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa telegaraamka ku sheegay in dagaalyahanadooda ay tiimbanayaan oo ay dhex tiraarayaan dagaal ay ku dhiigbixinayaan ciidamada gumeystaha yahuudda ee ku sugan waqooyiga ilaa koonfurta marinka khaza cadowga yahuuddana dharaar kasta dhiigba xulus dhabarka loo saarinayo howlgalka beyt xanuun waxa uu ahaa darbo ku dhacday haybadii uu sheeganayay ciidanka yahuudda ee daciifka ah iyo unugyadooda dembiyada badan kuwaasoo aaggaas u malaynayay goob nabdoon ayuu yidhi abuu cubayda oo ah afhayeenka muqaamada falastiin oo ka hadlayay kamiin dhiig bixin ah oo si daran loogu laayay ciidamada yahuudda oo ka dhacay magaalada beyt xanuun ee waqooyiga marinka khaza abuu cubayda ayaa sidoo kale tilmaamay in dagaalyahanada muqaamada falastiin ay dhowaan qarka u saaran yihiin in ay gacanta kusoo dhigaan maxaabiis cusub oo ka tirsan gumeystaha yahuudda xilli kayaanka yahuudda oo tabar iyo itaal ku caalwaayay soo furashada maxaabiistiisa ku jira gacanta muqaamada falastiin abuu cubayda afhayeenka muqaamada falastiin waxa uu carabka ku adkeeyey in adkaysiga dadka reer falastiin iyo geesinimada dagaalyahanadooda wax iska cabinta yihiin kuwa qaabeeyey dagaalka lagula jiro ciidamada yahuudda sidoo kalena ay kala dhantaaleen sufuufta ciidamada mujrimiinta yahuudda shalay ay ahayd markii ciidamada gumeystaha yahuudda ay qirteen in shan askari looga dilay afar iyo toban kalena looga dhaawacay kamiin qorshaysan oo dagaalyahano ka tirsan militariga muqaamada falastiin ay u dhigeen guuto ka tirsan ciidamada yahuudda howlgallo burburina ka waday magaalada beyt xanuun ee waqooyiga marinka khaza weerarkaas ayaa dhaliyey saameyn caalami ah oo ilaayo haatan ay gurfaynayaan warbaahinta yahuudda geeska kale jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa fulisay weeraro culus oo lagu dhiigbixiyey ciidamada dalka burkina faso mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weeraro xoogan ka fuliyey gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka burkina faso kuwaasoo cagta lagu mariyey xarumo ciidan iyo kamaan loo dhigay ciidamo kolonyo ah oo ku safreeyay gooba ay ku xoogan yihiin mujaahidiinta howlgalladan ayaa sababay khasaaro naf iyo maalba leh sida lagu faafiyey war ka soo baxay mu'asasada azalaaq ah oo ku hadasha afka jamaacada nusratul islaam almuslimiin weerarka koowaad ayaa dhacay maalinnimadii jimcaha ee lasoo dhaafay waxaana lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala tuulada banqaamuus oo ka tirsan gobolka tengodogo waxaana halkaas afka ciida loogu diray laba askari oo ka tirsan maleeshiyaad gacan saar owlo leh ciidamada dowladda waxayna sidoo kale mujaahidiinta gacanta ku dhigeen saanad ciidan oo ay ku qalabaysanaayeen ciidamada lagu laayay goobta howlgalka labaad ayaa isna dhacay maalinnimadii axadda ee lasoo dhaafay waxaana lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka jankungu ee gobolka diidoqo weerarkan ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dalkaas halka mujaahidiintu maxbuus ahaan gacanta ugu soo dhigeen laba askari oo kale sidoo kale gobolka ga'uwa isla dalka burkina faso gaar ahaan agaarka tuulada goonti waxay ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ka fuliyeen weerar ballaaran oo lagu beegsay saldhig ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda wagadugu waxaana halkaas lagu dilay ilaa iyo shan askari oo isugu jira ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka ka barbar dagaalama waxaana intaa dheer jihaadiyiinta ayaa dagaalkan ku qabsaday ku dhowaad shan iyo toban qori oo isugu jira ee k forty seven iyo bikem iyagoona goobta dagaalka ku gubay laba gaari oo nooca dagaalka ah waxayna sidoo kale mujaahidiinta gacanta ku dhigeen sagaal iyo toban mooto oo nooca lablugoodka ah iyo agabyo kaloo military sida laga dheehan karo sawiray baahisay mu'asasada warbaahineed ee azalaaqa kuna hadasha afka nusratul islaam almuslimiin horaantii isbuucan ay ahayd markii mujaahidiinta kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda burkina faso oo ku safraya inta udhexaysa deegaanada seena iyo umuraha oo ka tirsan gobolka diidaqo weerarkaas ayaa lagu burburiyey laba gaari oo nooca dagaalka ah oo ay lahaayeen ciidamada dowladda burkina faso waxayna mujaahidiinta soo furteen gaari dagaal oo ay ka carreen ciidamada dowladda burkina faso iyo diyaarado dronisa dhammaan weeraradan ayaa bannaanka keenaya taagdarida askarta xukuumadda waagaduugu iyo kuwa ka barbar dagaalama jamaacadda nusratul islaamulmuslimiin ee xidhiirka la leh warweynaha jihaadiga alqaacida ayaa marba marka xigta la soo baxaysa taatiko dagaal oo casri ah oo lagu dhiigbixiyay askarta dalalka saaxilka afrika iyo calooshad u shaqaystayaasha shisheeye ee duulaanka cadowtooyo ku jooga waddamada galbeedka afrika dhinaca kale imaaraadka ayaa mar kale lagu eedeeyey inuu taageero militarisiyo kooxda r s f ee ka dagaalanta dalka suudaan xukuumadda abuudubay ee imaaraadka carabta ayaa mar kale wajahaysa eedeymo culus oo la xidhiidha kaalinteeda kuwaadan dagaalka sokeeye ee ka socda dalka suudaan iyadoo warbaahinoo maxalli ah ay soo bandhigayaan ilo diblomaasiyadeed oo reer galbeed ah kuwaas oo sheegaya in imaaraadka uu si toosa u taageero kooxda r s f ee dagaalka adag kula jirta ciidamada dowladda suudaan warbixin uu daabacay bogga blumber ayaa lagu tibaaxay in abuuduba ay sanadihii u dambeeyey si hoose u dhistay shabakad taageero militari oo ka howlgasha dalalka jaar kalaha suudaan gaar ahaan jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo dalka jaad sida lagu xusay taqriirka ay baahisay blumber shabakadan ayaa ka shaqaysa sidii loo heli lahaa mar in saanad ciidan loo mariyo maleeshiyaadka aresef ee uu hogaamiyo maxamed xamdaan doqlo arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dowladda suudaan ee dagaalka kululka ula jirta maleeshiyaadka aresef ay horey u sheegtay in imaaraadku yahay maskaxda ka dambaysa colaadda sii xumaanaysa ka holcaysa dalkaasi taasoo keentay in bishii meeye sanadkan labada kun shan iyo labaatanka ay khartuum si rasmi a u jirto xidhiirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey dowladda imaaraadka carabta mas-uuliyiinta suudaan ayaana ku eedeynaya abuudubay inay qayb weyn ka tahay qalilaasaa siyaasadeed iyo mid kamni darooya ka taagan dalkaas imaaraadka ayaa marar kala duwan iska fogeeyay eedeymaha ka imaanaya dowladda suudaan isagoona sheegay in dadaaladiisa afrika ay yihiin kuwo dhanka horumarka iyo maalgashi ku qotoma balse horey dowladda suudaan ayaa shaaca u qaaday in cadeymo ay hayaan ay soo bandhigayaan in imaaraadka hub sahay ciidan iyo taageero istaraatiijiyadeed ba ay siiyaan kooxda r s f ee ka dagaalanta dalka suudaan taasu si toosa lid ugu waa madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka suudaan sidoo kale dowladda suudaan ayaa imaaraadka ku eedeysay xasuuqii lagu leeyay qowmiyadda masalid ee ka dhacay gobolka daarfuur maamulka uu hogaamiyo maxamed bin zaayid ayaa ah duba lagu garaaco dadka muslimiinta ah kaas ay usoo wakiisheen dowladaha reer galbeedka ee kasoo horjeeda isku xukunka shareecada islaamka sidaas si la mid ah waxay dowladda imaaraadka carabta garab iyo taakula u muujinaysaa kayaanka yahuudda ee xasuuqa foosha xun ee urkutaalada kula kacayo maalin kasta helkeena dulmidiidka reer falastiin ugu dambeyntii dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa beenisay hadal ka soo yeeray dowladda maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in ay iiraan doonayso wadaxaajood ay la gasho dowladda maraykanka isagoo islamarkaas tilmaamay in wada hadalku uu yahay mid qorshaysan balse aan la ciimin taariikhda iyo goobta donald trump oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yidhi waxay rabaan inay nala kulmaan waxay doonayaan xal hadda aad ay uga duwan yihiin sidii ay ahaayeen laba toddobaad ka hor ayuu yidhi donald trump madaxweynaha waddanka maraykanka mar uu kulan la qaadanayay ra-iisul wasaaraha yahuudda dhiigyacabka lagu magacaabo benyamin netanyahu balse taas beddelkeeda waxaa beeniyey oo daaqada ka saaray hadalkaas afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda shiicada ah ee iiraan ninka lagu magacaabo ismaaciil baqaa'i isagoo xaqiijiyay inuusan jirin wax codsi ah oo ku saabsan kulan ay u gudbiyeen dhanka dowladda maraykanka dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabbaas aragji ayaa ku celiyey in iiraan aysan marxaladan diyaar u ahayn wadahadal ay la yeelato maraykanka arrintan ayaa imanaysa iyadoo dhowaan mowqica ameerikaanka ee lagu magacaabo exyos uu shaaca ka qaaday in yahuudda ay mar kale ku tara jiraan weeraro ay mar kale ku qaadaan xarumaha niyugleerka ee dowladda shiicada ah ee iiraan waa haddii ay dareento saansaan ah in iiraan ay mar kale dib boorka uga jafto xarumaha bacriminta yuraniyamka taasu suurtagelin kartay inay ku biirto safka dowladaha heesta hubka wax gumaada ee niyugleerka dowladaha ku hubaysanna ay isugu goondiyaan